dowladda sweden oo kaalmaha hore kaga jirta dowladaha sare u qaaday shuruucda ay ku xadidayso dadka soo galootiga ah iyadoo iminka bilowday inay dib u soo celiso dadka tegay waddankaasi waxa ay tilmaameen in wadamadooda ay noqdeen kuwa uu dhaqaalahooda hoos u dhacay ayna shaqo la-aan soo wajahday dadka u dhashay wadamadaasi sidaasi darteedna ay qaadayaan tallaabo weliba oo suuragal ah si loo yareeyo dadka soo galootiga ah ee ka imaanaya dalalka kale waxaa isbeddel weyn ku socda siyaasadda socdaalka ayuu yidhi johin fersel wasiirka socdaalka ee sweden mar uu warbaahintu la hadleeyey culimada iyo aqoon-yahanada ayaa qaba in tani ay tahay fursad weyn oo ay heestaan dadka muslimiinta ah ee ku nool wadamadaasi maadaama qoysas badan ay dhib ku qabaan diintooda oo sii lumaysa iyo ubadkooda oo gaalada qaadanaya